maamulka magaalada cadaade ee gobolka galgaduuda iyo weliba yoo astayaana dhulka danto guuda oo hasaareen awaamiir dhululka la xiriira iyo dingning andirenga dadweynaga ee magaalada cadaada gudoomiyaha degmada cadaada farax diiriye warsame iyo kuwarbey dhululka yoo astayaga iyo awaamirta la xiriirta dhululka iyo hasaarenga dhulka cagafta lagu calaamadeeyey ee afarta dhinac ka calaamaysan ee masaajidka yarkaana hoos kaga soo rogan kana soo xiga dhinaca galbeed iyo dhinaca bari iyo waqooyi ka xiga masaajidka wadadana dhinaca uga badan koofureed dhulkaas waa dhul dowladda hoose degmada cadaada ay leedahay dadka calaamadaynaya dadka dhagaxda ku daadinaya dadka sheeganaya dhammaantood sheegashooyinkooda waxwey wax kama jiraan wey waxaan rabnaa dadka dhulkii ilaahay ku imtixaanay inay dhulka cabirkiisa iyo ka orodkiisa iska joojiyaan cabdikariin cali shire gadoomiye ku-xigeenka magaalada cadaada iyo weliba uuse sheegay in dhululka dadka deegaansadaayaga iyo gahantii koraan qaab sharci ah iyo hala wadaagaga dowladda hoose wadada iidoole dhulka soonkeeda ka xiga dhinaca bari waa dhul dowladdu ay leedahay oo saddexaas meelood u dhexeeya qofna yaysan raja ka gelin meel kasta oo madanaha dowladdu ku dhacay hadda ka hor waa dhul dowladdu ay si sharciya u yeelatay inta ka hartay dhulkana waa dhul bannaan qofkii u baahan dhul u baahan dowladda inuu soo weydiista maahana qofna iskama calaamayn karo waxaan rabnaa dhulkaas inay taliska booliska iyo hay-adaha amnigu ay ilaaliyaan